بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله تعالى باب التباعد للبراز في الفضاء baabu bayaani xukmi الtabaacudi fogaanshaha xukunkiisa caddayntiisii buu u baab yahay lilbaraasi loo fogaado xaajo gudasho darteeda fi lfadaa'i meesha bannaanka ah wabihi wbilisnaadi qaala xadahanaa abu bakr bnu abi shayba qaala xadahanaa ismaaciil bnu culaya can muxamed bni camrin wa huwa moxamed bnu camr bni calqama can abi salamata can almugiirati bni shucba qaala kaana annabiyu sala allahu calayhi wasalama nebigu wuxuu ahaa idaa dahaba almadhaba haddii uu tegaayo makaanu tagga meesha xaajada loo taga hadduu tegaayo abcada waa fogeynayey ayb ama abcada waa fogaansho galayey yacnii mid fogaanaya ayuu noqonayey macnaha ayb mid fog ayuu noqonayo dadka ka fog oo aada buu markaa dheeraanayey markuu nebigu sal ll cl slam xaajo gudanayo oo uu rabo inuu markaa yacnii de musqulaha guryaha iyana aan ahayn ee bannaanka uu rabo inuu xaajo u tago aaduu u fogaanayo ayb abcada ay saara baciidan can can innaas dadka aada mid uga fog ayuu ahaanayey waay macnaha ama abcada in la yidhaha wuxuu fogeynayey xaajadiisa ayb ayb marka tarjamada iyo xadiidka mudaabaqada ay isdaboolayaan waa iska daahir oo min aadaabi alkhalaa waxaa ka mid a in marka la xaajo gudanayo qofka uu xaajo gudanayo dadka ka fogaado hadduu bannaan iyo meelaha uu tegayo wabihi qaala xadahanaa moxamed bnu cabdillaahi bni numayrin qaala xadahanaa cumaru bnu cubaydin wahuwa tanaafisiy saduuqun rawaa lahu asaabu asxaabu lkutub asita can cumara bni اlmuhanaa wahuwa alashjaciyu alraqiyu mastuurun waa min afraadi ibni maaja ibni maaja keliya u wariyo ayb ninkan marka waa majhuululxaal xadiidkana sanadkiisa isaga daciif ayuu ku yahay dacfi kalena waa jiraa oo can caطaa'in alkhuraasaaniy can anasin caaa alkhuraasaanina anas kama maqlin lam yasmac min anas marka xadiidkan laba cil uu leeyahay alcila aluulaa waxay tahay cumar bnu lmuhanaa oo majhuululxaala cilada labaadna waxay tahay inqiطaac bayna caطaa wa anas can anasin qaala waxa uu yidhi kuntu maca nabiyi sal l slam nebigan maciisa ah oon la jiray fii safarin safar dhexdii fatanaxaa waa leexday nebiga lixaajatihi xaajadiisa darteedu u leexday uma jaa'a waa yimid fadacaa biwaduu'in ayuu u yeertay biyo uu ku weyse qaato fatawada'a waa weysaystay markaas muqaltaa'i ibni qaliij sharaxa oo ibnu maajaha xadiidkan wuxuu yidhi hada alxadiidu fiihi cilalun halaad isaga wuxuu yidhi xadiidkan saddex cillo ayuu leeyahay aluulaa aljahaalatu bixaali cumara bni lmuhanaa waa kow الثaaniyaة ضacfu caطاء bni abi muslim caطاء bni abi muslim alkhuraasaani isaga laftiisa waxbaa ku jira ayb الثaaliثaة cilada saddexaadna waa alinqiطaacu ama inqiطaacu maa baynahu wa bayna anas bni malik sidaa marka waxaa caddeeyey nas calىa dalika abu zakariya yaxya bnu maciin wa abu zurcata الraazi wagayruhumaa a'imadaasaa caddeeyeen marka inuunan ka maqlin caطaa'i alkhuraasaani anas inuus waxba ka maqlin saddexdaas cillo ayaa xadiidkan marka uu leeyahay maxalu shaahidka xadiidka fatanaxaa lixaajatihi dadkiibuu ka leexday waa fogaaday marka xaajadiisa darteeduuna ugaga leexay wabihi qaala xadahanaa yacquub bnu xumayd bni kaasib qaala xadahanaa yaxya bnu sulaymin wahuwa طaa'ifiyu saduuqun sayi lxifdi can bni khufaymin cabdullaahi bni cuhmaana bni khufaym wahuwa saduuqun can yunusa bni khabaab can yunusa bni khabaabin wa huwa alkuufiyu saduuqun yukhdi warumiya birafdi rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi اlmufrad waasxaabu sunani اlarbaca can yacla bni mura ana rasuula اllahi sal l slama kaana nebigu wuxuu ahaa idaa dahaba ila algaa'iti meesha hoose oo lagu xaajo guta hadduu tegaayo abcada waa fogaan galaye uu fogaanaye macnaha ayib xadiidkan isagana saddex cillo ayuu ku cilaysan yahay oo dacfu yacquub ibnu xumayd ibni kaasib yuunus ibnu khabaab oo isaga saduuqun yukhdi la yidhi inqiaac ku jiro maa baynahu wa bayna yacla oo yuunus bnu khabaab lam yasnac min yacla bni mura yacla bni murahan waa saxaabi marka meeshaan inqiaac baa ku jiro ana rasuula اllahi sal l slam kana ida dahaba ila algaa'iti abcada macnuhu laakiin waa sugan yahay xadiid wabihi qaala xadaanaa abu bakr bnu abi shayba wamaxamed bnu bashaarin qaala xadaanaa yaxya bnu saciidin alqaطaan can abi jacfarin اlkhaطmiy wasmuhu cumayr bnu yaziid cumayr bnu yaziid alkhaطmiyu saduuqun rawaa lahu asxaabu sunan اlarbaca can cumaarata bni khusaymata wahuwa almadaniyu hiqat wاlxaariث bni fudayli wahuwa alansaariyu اlkhaطmiyu hiqat can cabdiraxmaan bni abi quraadin waa saxaabiyu lahu xadiid waa saxaabi halkan xadiiduu leeyahay rawaa lahu الnasaa'iyu wabnu maaja qaala xajajtu maca الnabiyi sal l slam nebigaan la xajiyey fadahaba lixaajatihi waa tegey nebiga marka inuu xaajo guto so xaajo gudashadu kinaayo waay marka d marka xaajo faabcada marka waa fogeeyey ama faabcada waa fogaan galay wa bihi qaala xadaanaa abu bakr bnu abi shayba qala xadaanaa cubaydاllaahi bnu muusa wahuwa baadaam qaala akhbaranaa ismaaciil bnu cabdilmelik ismaaciil bnu cabdilmelik saduuqun kahiir اlwahm rawaa lahu اlbukhaariyu fii juزءi rafci اlyadayn rafculyadaynka kitaab ou bukhaari ka alifay waaye rafculyadayni fi الsalaa salaada dhexdeeda gacmaha in kor loo qaadayo kuufiyiinta iyo ahlu xadiidka isku khilaafsanaa jire marka juz weyn buu ka qorayoo axaadiidta wuxuu soo koobay mas'aladaa rafculyadeenka iyo ku soo aroortay qiraa'ada alqiraa'atu khalfa alimaamna kitaabuu ka alifay juzu lqiraa'a ayaa la yidhaha juzu lqiraa'a marka dadka uu kitaabkaas uga wariyo juzu lqiraa'a ramsiga waa ra rafculyadeenka kitaabkaas qofka uga wariyo oo saxiixa uuna uga soo saarinna waa ya ramziga ya waay marka laga hadlayo tahdiibulkamaalka ya baa ramzi yani rafculyadayn iyo deynkaas adabulmufradka qofka uga wariyana waa bak aladab ba'daa laga soo qaatay kha'dana bukhaariyaa laga soo qaatay bukhaari fi ladab waa khalqu afcaali lcibaadka qofka uga wariyana caq cayn iyo kha albukhaariyu fii khalqi afcaali lcibaad waaye kutubahaas marka waa kutubaha bukhaari saxiixa ka baxsan wixii marka rijaal oo kutubaha uga wariyay saxiixa una uga soo saarin dabcan shardigii saxiixa ma qaadanayaan sidaasaa marka u caddaynaya marka ninkaani bukhaari wuxuu uga wariyey juzu rafci اlyadayn abu dawud iyo tirmidi ibnu maajahna waa u wariyey can abi الzubayr can jaabirin qaala kharajnaa maca rasuuli اllahi sal l slam nabigaan la baxnay fii safarin safar wa kaana rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu ahaa laa ya'ti lbaraaza meesha bannaan oo ku xaajo gudanaya ma imaanaynin xataa yatagayaba ilaa uu markaa uu maqnaado falaa yuraa aan la arkin markaas ilaa uu dadka ka mid ka dhex maqan ou noqdoon la arkinba waa qarsoomayey marka xadiidkaanna marka fogaanshaha iyo qofku inuu isqariyo labadaba in laga rabo ayb musqulaha magaalooyinka iyana de iyaguna waa inuu albaabkeeda xirto uu marka ku dadaalo uun inuu is-asturo xadiidkan sanadkiisa dacfiga dacfi baa ku jiro ismaaciil bnu cabdilmelik waa mutaabaco ugu yaraan u baahan yahay waa saduuqun kahiir اlwahm ayb abu zubayrna waa mudlis waqad cancana meeshaan abu zubayr marka can jaabir moxamed ibn muslim ibni tadrus waayee abu zubayr asaga muslimna riwaayaaduu ku leeyahay ou jaabir uga warinayo bilcancanatina uu ku warinayo taasoo kale marka waa laga indhalaabaa wuxuu saxiixeynka ku jiro laakiin amaa wixii khaarija saxiixeyn ah abuzubayr wuxuu u baahan yahay an yusarixa bisamaac samaaca inuu caddeeyo ayb وبه قال xdثna العباس بن عبدالعظيم العنبري qال xdثna عبداللahi بن كثير بن جعفر وهuوa الأنصاaري بن حجر ninkan wuxuu yihi مqبuل min أفrاad بن maaجة بن maaجة keliya u wariyo مqبuل qofka ou dhahana sida badan qof جiهaaلة ku sugan tahay oo weliba iبن حibaan iyo عijli iyo kale bis ayaa la towhiiqiisa ama hiqaysiintiisa la gooni noqdaan ayb qaala xadaثna kaثيir بن cabdالlaahi الmuزaniy wahuwa ضaciifu oo mutafaq calىa ضacfihi weliba imaam axmed wuxuu yihi munkar الxadiiثi laysa bshay abu zurcana waahi الxadiiث buu yihi abu xaatim laysa bاlmatin nasaa-i daara quطnina matruuk الxadiiث ay dhahayd imaamu shaaficina waaba kadaab weeyaan bu iyo abu daawuud marka ninkan aad buu daciif u yahay can abiihi can jaddihi can bilaal bn اlxaariث almusaniy ana rasuul allah marka bilaalkan maaha muadinka rasuulka bilaal ibnu rabaxa la yidhaha muadinka rasuulka kani waa bilaal bnu اlxaariث almusani mid kale magac bay same ka yihiin ana rasuula اllahi sala allahu alayhi wasalama kaana wuxuu ahaa idaa araada alxaajata hadduu xaajo rabo abcada waa fogaanayo ama waa fogeynayo qaala baabu lirtiyaadi lilgaa'iti waalbawli baabu lirtiyaadi makaan u raadsasho caddaynteediibuu u baabaya lilgaa'iti iyo walbawli in meel loo raadsado saxarada iyo kaadida qofka makaan makaan munaasab inuu marka ku asturmi karo o ku qarsami karo oo kaadida yacnii faniinkeeda iyo waxyaabaha uu isaga ilaalin karo waxyaabaha inuu meel la raadsado wa bihi qaala xadaثana moxamed bnu bashaarin huwa bundaar albasriyu alcabdiy hiqatu qaala xadaثana cabdulmalik bnu sabaax huwa almismaciyu abu mxamed aلصancaniyu صaduq rawaa lahu الbukhaariy wmuslim wالnasaئي wbnu maaja qaala xadaثna thawr bnu yaziid thawr bnu yaziidkan marka isaga waa saduuq laakiin bidcaة اlqadar ayuu qabay ayb oo waxay dhihi jireen marka khuduu can thawr thawr ka qaata wataquu qarnayhi labadiisa geesna iska ilaaliya iyou idinku hirtinin yani bidcadiisa iska ilaaliya xadiidka laakin waa ka qaadan kartaa qofkii markaa dee de ahel u oo ka qaadan karo se wax kala garan karo can xusaynin alxumyariy wa huwa xusayn alxumyariy alxubraaniy majhuul rawaa lahu abu dawuud wbnu maaja can abi sacdin اlkhayr sidaasay qorayaan nuskha can abi sacdin اlkhayr waana wahm qalad baa meesha ruwaadda qaarkooda abu sacd alkhayr akhriyeen yidhaahdeen wainamaa huwa abu saciid alxubraani waay ninkaan sawaabku marka labadooda abu sacd alkhayr iyo abu saciid alxubraani labay kala yihiin marka sawaabku waxaa weye in la kala geeyo xaafidku tahdiibu tahdiibka wuxuu ku yidhi wuxuu caddeeyey abu sacd alkhayr waa saxaabi ayb wuxuu caddeeyey kownu abi sacd alkhayr inuu saxaabiyan bukhaari abu xaatim ibnu xibbaan albagawi ibnu qaanic iyo jamaaca ayaa caddeeyay wa amaa abu saciid abu saciid isaga fataabiciyun qaطcan waa taabici wawa huwa majhuulun xusayn alxubraani keliyaana wax ka wariyey waa majhuululcayn waa majhuululcayn raawi kale ma leh aan ahayn xusaynkaas tawhiiqna ma haysto marka abi sacd alkhayr maahane abi sacd alkhayr waa saxaabi abu saciid alxubraani waay ninkan ayb abu saciid alxubraaniy weeyaan waana taabici majhuulna waayo ayb marka can abi sacd alkhayr ruwaadda qaaraa dhaheen waxaana la yidhaha tasxiifu samaac dad waxaa jira asmaa'da siday u maqlaan maahane si kale u akrinaayo oo shucboo kale ay u nisbeeyeen weliba sidaasoo kale oo khaalid bnu calqama oo kale shucba wuxuu dhihi jiray malik ibnu curfuda marka kam farqi yacni malik ibnu curfuda iyo khaalid ibnu calqama ma isku dhow xataa laba laba magacoo kala gaara soo maa khaalid iyo maalig tasxiifu samaac waayo inuu wuxuu ismaqashiiyey maalik ibnu curfada ee xaqiiqduna khaalid ibnu calqama waay ayb marka waa ka dhacdaan waa ka dhacaan marka bacdi ruwaad in magaca oo kale ay qaldaan magacu marka hadduu qof kale ku qaldamo waxa ugu adag waay waayo waxaa laga yaabaaba xadiidka in markaasi qaar ay saxiixiyaan arrintaas ayagoon ku baraarugsanayn can abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama qaal man istajmara qofkii dhagax ku istajoonaya falyuutir tiro isdheer ha ka dhigo tiradaa isdheer marka saddex horta waa waajib wixii ka badan waa sunno in witir laga dhigo man facala qofkii sameeya daalika kaagaasi faqad axsana waa wanaajiyey waman laa qofkaan samaynina falaa xaraja dhib ma leh waman takhallala qofkii iska bixbixiyo oo yacni qori ama istakiin iyo wax lamida ilkihiisa marka wax uga bixbixiyo wixii uu cunay fal falyalfid ha tufo ayaanu cunin oo laqin waman waman laaka qofkii markaa carabkiisa inta uu ku wareejiyey afkiisa wixii markaa cuntadii uu cunay wax kamida ay soo raacaan falyabtalic ha iska laqo man facala faqad axsana ninkii sameeyey waa wanaajiyey waman laa falaa xaraj qofkaan samayninna wax dhiba malaha waman ata alkhalaa'a musqusha qofkii yimaado falyastatir ha is-asturo ha isqariyo fain lam yajid haddii uunan helaynin ilaa katiiban bacaad yacnii taag oo min min ramlin bacaad ah maane wax kale hadduunan helaynin falyamuddahu calayhi isaga markaa ha isku asturo wa qiila waxaa la yidhi falyamuddahu calayhi yacnii gadaashiisa ha iska mariyo falyastadbirhu gadaashiisa ha yeelo oo marka wuxuu leeyahy haddii wax kale la waayo taag yaroo bacaad ah hadduu heli karo carrada inta xoogaa taag yar kuuso taaggaa marka xagga gadaashiisa dabadiisa ha xojiyo oo dadka gadaale marka yaynan arkin yacni gadaashiisa iyo waxyaabahaas falyamuddahu calayhi ay falyastatir bihi sidaa waa la yidhi riwaayana ku timi riwaayo kalena falyastadbirhu bay leedahay ay yajcalhu dubura dahrihi falyamurahu calayhi ayb marka maxalushaahidkana ka adda meeshaas fa ina shaydaana maxaa yeelay shaydaanku yalcabu wuxuu ku cayaarayaa bimaqaacidi bni aadama bani aadamka meelaha uu fariisto oo xaaji gudashadii waxaa u taga ku cayaaraya man facala faqad axsana waman laa falaa xaraj marka alirtiyaadu lilgaa'iti walbowlaan ku jirnay qofkii marka maxaa la yidhi waman ata alkhalaa'a falyastatir fain lam yajid ilaa katiiba min ramlin falyamuddahu calayhi yani qofkaa ha diyaarsada waay meeshii uu ku xaajo gudan lahaa meel munaasab u ah ha ka dhigto ayb xadiidkan marka isnaadkiisu dabcan dacfi baa ku jiro xusein alxumyarina waa majhuul ninkuu ka warinaya abu saciid alxubraanina waa waa majhuul isaguna wabihi qaala xadaanaa cabduraxmaan bnu cumara wahuwa zuhriyu abulxasan alasbahaniyu laqabuhu rustah rustah ayaa lagu naanaysaa hiqatun lahu garaa'ibu wa tasaaniif min afraad ibni maajah qaala xadaanaa cabdulmalik bnu sabaax waa soo marnaa biisnaadihi naxwahu biisnaadi moxamed ibni bashaar naxwahu naxwu xadiidi moxamed ibni bashaar wazaada fiihi wuxuu ku dara waman igtaxala qofkii indho kuulanaya falyuutir tiro isdheer ha ka dhigo man facala faqad axsana waman laa falaa xaraj ayib isnaadkii horeo kale waa kan wa bihi qaala xadaanaa caliy bnu muxamedin wahuwa طanaafisiyu qaala xadaanaa wakiicu can اlacmash can ilminhaal bni camrin can yacla bni mura alminhaal bnu camrin culummada qaar waa daciifiyaan asalka waxaa lagu daciifinaya markaad fiirisana dadka daciifiyey waxaa ka mid a shucba markii la su-aalay shucba ee layihi ninkan maxaad u daciifisayna wuxuu yidhi samictu fi min beytihi sawta dambuur gurigiisna waxaan ka maqlay buu yihi gurbaan ka yeerayo culammada marka waxay dhaheen sabab wax lagu daciifiye maahan kaas sabab bidaad ninkan lagu daciifiye maahan macnaha waa inuu guriga ka maqan yahaaba dhici karta sooma uunan ka warqabin isaga waxaa dhici karta howl kale inuu ku mashquulsan yahay oo meel kale guriga ka hurdo oo jiifo waxaan uunanba maqlaynin marka qofka mararka qaar culamaauljarxi watacdiil sababta mar walba loo dhahaayo jarxigu laba xaaladuu leeyahay laba xaalad ayuu yeeshaa xaalad waxay tahay wax ka soo horjeedo oo tacdiil ama jiro haddii jarxigu tacdiil ka soo horjeedo uunan jirin asbaabaha wax lagu jarxinaa in la sheega qasab ma aha oo imaam min al-a'ima hadduu yidhaha fulaanun daciif ninkaa cid tawsiiqisay na aan la haynin oo tacdiilisay waa laga aqbalaa duuduubkaas waa lagu qaadana laakiin cinda alkhilaaf haddii ninna uu leeyahay ninkan waa hiqa nin kalena uu leeyahy maya waa daciif ninka daciif waaye dhahayaa waxaa laga rabaa inuu keeno xujada uu daciifka ku yahay markaas hadduu keeno waa la fiirinaa haddana waxa uu ku jarxiyeyba waa la yimid waxbuu sheegay sabab sababkaas haddii uu yahay jarxi yani sabab maqbuul ahoo la aqbali karo falqowlu qowlu ljaarixi waay jaarixa qowlkiisa aa la hormaraya hadduu sababku noqdo sabab aan la aqbalayninna waa laga tegay hadda waa kan marka yacni shucba ninkaani wuxuu ku haystaa gurigiisan waxaan ka maqlay buu yihi durbaan iyo war waxaa yani durbaanku ha ahaado hadduu rabo dembi mararka qaar laakiin isaga ma ka warqabay ma isagaa tumanayay yaa ma la oga qof saa lagu jarxin maayo marka qodobkaas marka waa qodob qodob kaloo waxaa jira isagana kaas ka agdhow waxaa laga yaabaa bacdi ahlilcilmi inay wax ku jarxiyaan tawahum isagaa ismoodsiiyey waxbuu ismoodsiinaa xaqiiqna male tawo waxaa uu ismoodsiinayo ma la aqbalayo jarxigaas oo kale aclamu nnaas hadduu yahay xataa laga aqbali maayo ibnu daqiiq iqtiraaxa wuxuu tusaale usoo qaadana nin baa wuxuu soo maray masar imaam a'imaa joogtad masar xadiidka iyo aada u taqaanay iyo ninkii marka markii mas xajkuu u socday halkaas soo maray dad buu meeshaa kula kulmay kadibna waa sii socday ninkii baa marka imaam weyn oo min a'imati alxadiid oo masar joogay baa marka waxaa laga su-aalay ninkii markaas wuxuu yidhi fulaan waxbaa ku jiro yidhi dacfi waxbuu ku tuuray sababtu marka maxay tahay wuxuu tilmaamay haddii uu meeshaan soo mari lahay waa arki lahay waa ii imaan lahay anuu ii imaan lahay yani qofkaani marka wuxuu kugu imaan waayey asbaabo badanaa imaan karta nooc marka yacni tawahum ayaa galay tawahumkaas wax ku rad ayuu ku jarxinaa tawahumka noocaas oo kalea marka ictibaar ma la siinayo qofkan waxaa laleeyahay yacni meeshaas maba soo marin hadduu soo mari lahaana ana yani anaa la kulmi lahaa oo arki lahaa waa waa muqadamaad iyo waxyaabo badan oo yani waa ismoodsiin wax ku dhisan waay ma la aqbalayo walidaalika asbaabta jarxiga waxa laga aqbalaba waa imaam baaric cilmiga ku ah haddana yaqaano asbaabta wax lagu jarxiyo ayagoy sidaas tahaa mararka qaar haddana waxaa ka dhacayo khalad ma lagu raacayo waayo jarxiga iyo tacdiilku waa xugun ijtihaadi ah waay ima ninkan waa ijtihaadaa qofkan waa hiqa qofkan waa daciif fulaan waa yacni majhuul isaga ijtihaadkiisuu ku keenay intaas yukhdi wa yusiib marka haddii marka la arko waa dhici kartaa in laga tagoo la yidhaha maya sidaanuu yiri laakiin sidan iyo sidan iyo sidanna waa lahaayaa yacni macnaha waxaan ujeedaa haddii la khilaafo imaamka ahlujarxiga imaamka imaam min a'imati aljarxi watacdiil haddii xukunka uu qof ka gaaray lagu khilaafo macnaheedu ma ahan qofkaa inuu waxyii khilaafay ma ahan ayb tarbiyaadka qaabka daran ee aadka u foosha xun ee caalamulislaami saameeyey ummadda muslimiintana kala geeyey waxaa ka mid ah qofkan sheikh fulaana saas ka yidhi mar hadduu sheikh fulaan saas yidhi dadka dhan waa inay u qaataan inuu saas yihi ma qofkan ma loo qaado karo adaa qaldami karo inaad wax ismoodsiisaa dhici karto waa la fiirinaa haddaad xujo iyo u hayso waa la aqbalaa haddii kale ma leeyeynayo waayo waxyi ma aha arrinkan waa ij waa arrin ku dhisan mabniyun cala alijtihaad nacam wax ku dhisan markii dambena hadda waqtiyadan dambena jarxi iyo tacdiilkii waxuuba iska noqday hadda waxyaabo jarxi iyo tacdiil lagu tilmaamo oo mataahaad ahaa jiro xataa aan cilmiba ahaynba iska dhaaf jarxi inay noqdaan iyo tacdiil laakiin magacaasaa loo bixiyey waana lagu shaqaystaa ummaddiaa lagu kala geeyey waa lagu rafaadiyey dadka cilmiga baranayo mataahaadkaas cilmiga shaqo kuma laha ayb maanta dhan marka waxaa laga sheekeynaa fulaan saas u ay kanna intuu ka baxay maalin uu meeshaas tegey waxaa laysku haysta mararka qaar markaad dib u fiirisana jah iyo adduunya wax u badanay iska geli halkaasay aadaysaa waxyaabahaas marka walidaalika ibnu daqiiq ilciid markuu ka soo hadlay jarxiga iyo tacdiilka wuxuu yidhi acraadu lmuslimiina xufratun min xufari innaar dadka muslimiinta cirdigooda iyo sharafkooda waa godgodadka naarta ka mida waqafa calaa shafiirihaa daa'ifataani min annaas godkaas qarkiisa laba qolaa istaagtay alculamaau waalxukaamu culimada iyo xukaamta culummada waa istaageenoo waxaa la weydiinaya hebel ka waran ayaa la dhahayaa ninka caalimkaa hadduunan ilaahay uga cabsanin godkaasuu ku dhacay ilahan ka maangalna kuwa kale waa xukaamta ninka xaakimka ee qaaliga ah labaa ishaysato dacwaa la keenaa markhaati keenso hebelaa markhaati ah iyo hebel hayaha lasoo baaro xaakimkii waa fiirinaa orod adiga markhaati ma geshidu dhaha bax xaakimkaani marka qof dhan buu wuxuu leeyahay markhaati ma geshid markhaati ma geshid waa arrin khatar ah waa ma sahlana qofkii waa ku ceebooba hadday sax tahay waa badbaadaa xaakimkaas waayo lama rabo dadka maalkooda iyo xuquuqdooda dad been sheegayoon ahal u ahayn markhaati in lagu bixiyo sax ma aha haddii laakiin ninkaa uu markhaati galo ood ogtahood been ka sheegto godkii naartaa dalaq ku leedahay walciyaadu billah labadaas qolo marka waxay ka shaqeeyaan acraab muslimiinta cirdigooday ku howlan yihiin ninkii marka si fiican uga soo baxana waa badbaadaa ninka kalena khataroo ku galaan maanta marka waxaa yaraaday de dahabi xilligiisa wuxuu ka qayli jiray aada uga cabaadi jiray waxaa yaraaday insaaf oo wuxuu dhihi insaaf ma jiro wax isku cadaalad falaaya male ayuu lahaa waqtigiisii alimaamu dahabi dadkii tacasub iyo waxaa qaaday waxyaabaha yacni maanta ilaa la yidhaahdo labada qof haddii wax ka dhexeeyaan oo kale kalaamkooda laysuma qabanaayo culummada ay waxyaaba badan tilmaameen maantoo marka diintii ilaa de ciduu ilaahay u naxariistay maahane riqatu diin qof diinyari ay hayso oo diin ka celinayso xaaraanta iyo xumaanta iyo beenta hadday ku yaraato waxuu rabo iska sameynaya qofkau doono caynayaa qofkau doono diinta ka bixinaa qofkau doono ayuu wax ka sheegaa waa halkaas meeshaasaa la gelaa waana tacasubka maanta jirana noocaasuu keenay noocaas ayuu keenay waana muuqdaa hadalkan marka yacni ayb alminhaal bnu camrina ma gelshi can yacla bni mura yacla bnu mura wa huwa abulmuraazim athaqafiyu صaxaabiyun shahida alxudaybiya صaxaabi xudaybiye xaadiray waaye rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi اlmufrad waabu dawuud fi اlqadar wاtirmidiyu wالnasaa-iyu bnu maaja can abiihi aabihi waxaa la yidhaha muratu bnu wahbin athaqafiy yuqaalu waxaa la yidhi ina lahu suxba suxbuu leeyahay in habata اlisnaad haddii isnaadkaa u sugnaado isnaadku hadduu sugnaado sux buu leeyahay sida hadda ka xadiidkan isnaadkiisu hadduu sugnaado waayo wuxuu le kuntu maca anabiy sal l l slam fii safarin ayib marka wiilkii hadda inuu saxaabi noqdo ma dhici kartaa aabbihiina uunan saxaabi noqonin waa dhici kartaa wiilku yacla bnu mura layskuma haysta saxaabinimadiisa laakiin aabbihiis saxaabi ma yahay mase maaha qaala waxau yihi kuntu maca anabiyi sala allahu alayhi wasalama fii safarin nebiga ayaan la jiray safar dhexdii fa araada wuxuu doonay an yaqdiya xaajatahu xaajadiisa inuu guto faqaala lii wuxuu igu yidhi iiti tilka alashaa'atayni iiti iila kaalay tilka alashaa'atayni labadaa geedee gaagaaban ee geedtimireedka ii keen qaala wakiicun wakiic wuxuu yidhi yacni nakla asigaar geedtimireedka yaryar ii keen wa qaala abu bakrin abu bakr waxau yidhi alqisaar geedtimireedka gaagaaban ii keen buu yidhi ayb qowluhu marka waqaala abu bakrin alqisaar nusakha madbuuca ku taalo daahir hadda abu bakarna nama soo marin hadda haddii caliy bnu moxamed kunyadiisu aynan ahayn hadda wuxuu ka dhigayaa wakiic dadka ka warinaayo qaala wakiicun yacni nakla sigaar wa qaala abu bakrina alqisaar marka madbuuca ma qoraayo makhduudaadkii baa qoraayaan laakiin wejgeedu ma faqul lahumaa waxaad ku tiraahdaa ina rasuula اllahi sal l slam nebiga ya'murukumaa wuxuu idin amrayaa an tajtamicaa inaad isku timaadaan fajtamacataa way isku imaadeen fastatara bihimaa nebiga waa isku qariyey marka faqadaa xaajatahu xaajadiisiibuu gutay uma qaala lii wuxuu igu yidhi iitihimaa u tag faqul lahumaa waxaa tiraa litarjic ha noqoto kullu waaxidatin mid kastoo minkumaa labadiinna ka mida ilaa makaanihaa booskeedii ha u laabato faqultu lahumaa sidii waan ku idhi sidii aan ku dhahay farajacataa waa laabteen xadiidkan marka buusiire isaga wuxuu yidhi isnaaduhu daciif لأن المنhاl بنa cمr lm yسمع min yعlى بni murة انqطaac u ku cileeyey marka abu bakrka marka halkan feeri abu bakr بن abi shaybana waa wariyey sida xaafid الmizdi aطraafka wuxuu ku yihi rawaahu abu bakr بن abi shayba fي musnadihi kama fي iتxaafi اlkhiyarة iتxaafu اlkhiyara ayaa iskale busiri can wakiicin marka abu bakarka inuu abu bakr ibnu abi shayba yaha laga yaabo alqisaar kan dhahayo falam yaqul can abiihi cillo kale waa taana marka yacnii wakiic waa la yskugu khilaafay xadiidka qaarna waxay yidhaahdeen yacla bnu mura can abiihi qaarna waxay yidhaahdeen yacla bnu mura qaala kuntu yani maca nabiy sal ll ly slam saas oo kale oo can abiihidii lama sheegin mqldaahi marka waxa uu yidhi hada xadiiثu isnaaduhu صaxiix waاkhtulifa calىa wakiicin fiihi fataaratan rawaahu rawaahu kama taqadam wa taaratan can yaclىa min gayri dikri abiihi dakarahu bnu abi shayba fii musnadihi abu bakr wahuwa صaxiixu waana صaxiix wاlأwalu wahamun aabbaha in meeshaan lagu sheego waa waham ayb marka de ninka yacla bnu mura waa saxaabi isagoo da laftiisu kuntu maca nabiy waa dhihi karaa nasa calaa dalika albukhaariyu can abiihida inay waham tahay bukhaari baa caddeeyey buu yidhi ayb xadiidkan marka inkastoo dacfi ku jira haddana xadiidkii jaabir ee muslim ayaa soo dhoweynaya oo wuxuu yidhi jaabir nebigaan la soconnay xataa nazalnaa waadiyan afyax waadi bannaan ayaan tagnay ban ah fadahaba rasuulu lahi sal l slam yaqdii xaajatahu nebigu wuxuu doonay inuu xaajadiisa guto fatabacathu fatabactuhu biidaawatin min maa buraashad biyaan ku raacay fanadara rasuulu lahi sal l slam falam yara shay-an yastatiru bihi wax uu isku qariyay nebigu waa arki waayey faidaa shajarataani laba geed ayaa bishaati ilwaadii waadiga gowgiisa ama qarkiisa ku sugnaa faindalaqa rasuululahi sal l slam ilaa axadihimaa nebiga middood ayuu tegay xaggeeda faأkhada bigusnin laan ayuu soo qaaday min aqsaanihaa laamaheeda ka mida faqaala wuxuu yidhi inqaadii calaya iisoo hoggaansan biidni illaahi ilaahay idinkiisa igu soo raac fanqaadad macahu waa soo raacday kalbaciiri kalbaciiri اlmakhshuushi aladii yusaanicu qaa'idahu xataa ata shajarata اlأkhraa geedi kale ilaa u ka yimid faakhada biqusnin min aqsaanihaa laan oo laanteeduu soo qaatay faqaala inqaadii calaya biidn illahi fanqaadad macahu kadalika xataa idaa kaana bilmansafi mimaa baynahumaa meel dhexdooda marku noqday ayb lama baynahumaa faqaala ilta'imaa isku imaada calaya biidni illaahi falta'amataa way isku imaadeen marka markaas isku qariyey isku asturay marka xadiidkaas baaba kan looga kaaftoomi karaa wa bihi qaala xadaanaa moxamed bnu yaxya wahuwa duhliyu qaala xadaanaa abunucmaan qaala xadaanaa mahdiyu bnu maymuun qaala xadaanaa moxamed bnu abi yacquub ninka waa moxamed bnu cabdillaahi bni abi yacquub altamiimiy albasriy hiqatu meeshaan saaxibu injaaz alxaaja oo kitaabka sharxay sheekh moxamed cali jambaz moxamed bnu abi yacquub wuxuu yidhi huwa bnu isxaaqa bni mansuur hiqatun buu yidhi huwa bnu isxaaq bni mansuur moxamed ibn abi yacquub ibnu isxaaq ibni mansuur ninkaas marka haddaad fiiriso kha keliyaa ugu tarjaman kha bukhaari bis ta kalena dabaqadiisu waa dabaqa alcaashira waay dabaqa alcaashira qof ah meeshaan maku jiri karaa maku jiri karaa waa wahamiyey marka qaladaa ku dhacay marka laba moxamed bnu abi yacquubku waa moxamed bnu cabdillaahi bnu abi yacquub atamiimi albasri midkaas baa marka asxaabu اlkutubi sita ay u wariyaan waana hiqa dabaqa saadisana waay meeshaan raawiga ku jirana dabaqa saadisuu noqon karaa dabaqa alcaashira yani duhli fiiri xadaanaa abu nucmaan waa moxamed bnu lfadl asaduusi caarim mahdiy bnu maymuun moxamed bnu abi yacquubkan marka inuu dabaqa alcaashira ahaado leanna caashirada iyo xaadii casharada waa shuyuukhda ibnu maaje waaye ibnu maaje shuyuukhdiisa caashira iyo waxaa waaye iyo iyo xaadi cashar marka hal ninkanna yacni waa moxamed ibnu yaxya abunucmaan mahdi sheekhi afaraad meeshaa marka qalad baa ku jira can ilxasan bni sacdin wahuwa alhaashimiyu alkuufiyu hiqatu can cabdillaahi bni jacfarin qaala kaana axaba ma statara bihi nabiyu sal l slam nebiga wuxuu isku qariyo ka ugu jeclaa lixaajatihi xaajadiisa darteedna uu iskugu qariyo hadafun ayuu ahaa gabal yaroo buur buurta yacni buur yar alqidca min aljabal buur yar ama taag yar ow amase xaa-ishu naqlin geeda markaa yacni geed timireedyo isku baxay almultafu lmujtamic geeda miro dhalinaya iyo inuusan ahayna dhici karto aan wax nacfiya aan lahayn oo isdhexgalay markay geeduhu saa isu dhexgalaan waa laysku qarin karaa وبه قال xdثnا محمد بن عقيل بن kخhوyلد وهو النyسابوري صدوq xdث من xفdه بأحاadيث فأخطأ رwى lh أبو داود في الناsخ والنسائي وبن mاجه qال xdثnي xفص بن عبداللahi وهو xفص بن عبداللahi بن rاشhد صدوq qال xdثnي إبراهيم بن طهmاn وهو ثقة عن محمد بن ذكوان وهو البصري الجهضمي ضعيف waa min afraadi bni maaja ninkan can yacla bni xakiimin huwa haqafiyu hiqatu can saciid bni jubayrin can ibni cabaasin qaal cadala rasuulu llahi sal l slama ila shicbi nebiga wuxuu u leexday yacni meesha gosha ah fabaala waa kaadiyey xataa xataa inii ilaa aniga aawii lahu aan u turayo oon uga naxariiso aan u ilaa heer aan u naxo oon u naxariisto ayb maxaa muxuu uga naxariisanayaa markaa min fakki warikayhi labadiisa sin kala qaadidda uu kala qaadayo darnaanteeda siduu aad ugu kala qaadayo darteed inaan uga naxo aan ku dhawaado xiina markii baala uu kaadinayo yacnii xataa inii aawii lahu ay ariqu lahu waa u ilaa aan u jilco oon u naxo ay ataraxamuhu aan u naxariisto min ajli annahu faka warikayhi waa inuu markaa min faki warikayhi darteed lugaha inuu aada u kala dhaqaajinayo sababta u yeelayo waa maxay kaadida faniinkeeda iyo inaynan gaarin xataa laa yanaala rashaashu lbowl xadiidkan marka waa daciif oo sanadkiisa moxamed ibnu dakwaankaas ayaa ku jira hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed